kulunkan oo lagu qeybgeliyey qeybaha shaldunga bulshada iyo weliba ujeedii hay sidii bulshada lanku taligelin lahay dhismaha mashruuca xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka hirshabelle oo bangiga adduunka sumaageliyow weliba kulanka sidoo kale u qeybgelay guddoomiyaha degmada jowhar agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabelle wakiilka bangiga adduunka ee mashruucan qaabilsan dhismaha xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka hirshabelle bashiir maxamuud xasan iyo maxamed axmed isku duwaha mashruuca serb ee wasaaradda maaliyadda hirshabelle yaan kulan ku hadlay maanta waxaan halkan idinkugu yeernay inaad qeyb ka noqotaan mashruuc oo dhismo ah ee loo dhisaya xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda hirshabelle oo gudoomiye ka yahay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka maxamed cumar macalin miire mashruucaas oo muddo dhan soo jiitamaya ayaa hadda hadeertan waxuu maraya heerkii gabagabada ahaa mashruucaas oo naga caawinaya waal bangiga adinkana aad maanta la rabo inaad goobjoogayaal ka noqotaan mashruucan haddii hawshaas la gaarayo marka dadka loo adeegayo waa intaan intaad meesha ku matashaan waa inay qeyb ka ahaadaan nidaamkaas wax lagu qurxinayo wax lagu hagaajinayo waxyaabaha qaarna waxaa qasab ah inta intaan fariisay inta kaloo lamid matelaysaan inay canshuur bixiyaan ee mashruuca kamida waayo si dhismayaashaas iyo kuwo kale loo gaaro marka maadaama waxna laydinka rabo waxna la idiin keenayo waa inaad talada iyo meelaha lagu qurfeynayo qeyb ka ahaataanoo aad goobjooga u ahaataa dhowl lakaga sheekeynin mashruuc marka uu dhammaado ama uu meel gaarin waxba lagama faa'iidin aan la dhihin laakiin maadaama aad qayb ka tihiin aad ogaataan dadaalaadka stateka iyo federaalka iyo inta kale oo mashruuca taageerta gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed maalin iyo gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed baarey yaan dhanishow ku hadalay bangiga sida uu rabo waxaa waaye dhismaha meesha laga dhisaayo shuruudo badan leedahay sida inay tahay xarun dan guud ah meel bareefada ma aha marka idinkana markhaatiga ka noqotaan maanta marka gudoomiyaha arrintaas u hambay doonaa maxaa layidhahdo magaalada jowhar dadkii maxaa maxaa lahaa bulshada ka kooban oo qeybeeda kala duwan iyo dadkii dowladda maxaa layidhahda ay qusayso howshaas ayaa maanta u joognaa xafiiskaas inaad markhaati u noqotaan waxaa jiri doona maxaa lahaa markuu presentationka lagu dhamaado inaad su-aalo weydiisaan guddiga shaqaale reed muxuu yahay shaqaalareeda maxay yihiin faa'iido maxay u leeyihiin dowladnimada stateki maxay u leeyihiin waxyaabahaasoo dhan waxyaaba aad ku bari doontaan waaye workshopka ka gudoomiye ahaan waxaa farxada inuu ah inaad nagala soo qayb gashaan inaad ogaataan maxaa la yidhahdaa wax ka ogaataan maxaa la dhahaa guddi shaqaale iyo maxaa la dhahaa muhiimadiisa iyadana muhiim inuu tahay waxaan rabaa maanta inaad ka bogotaan maxaa la dhahaa seminaarka iyo presentation meesha ka bixi doona su-aalna aad weydiisaan oo la xishoono maxaa la yidhahdaa aan ogaaga jawaabno maxaa la yidhahdaa hadda shaqaalaha maxaa laga shaqeeya dowladda muhiimay nuu yihiin inkastoo maxaa la weli ayna weer yihiin laakiin sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa inay aad u bataan haddana maxaa la xafiiskii guddiga ku shaqey lahay oo maxaa la rasmiya in hadda la dhiso waxaan ku shaqeynaa xafiis kira ah oo qolooyinka bankiga naga baxshaan maanta waxaan rabnaa xafiiskii rasmiga ahay oo maxaa la ku shaqey lahayn shaqaalaha reedka ama guddiga in maxaa la loo dhiso waa waa waa hanti ummadeed waa hanti dadweyne waa hanti dowladeed marka wax aan wada leenaha waaye maanta haduu gudoomiye meere uu joogo gudoomiye kaya guddiga berri nin kalaa imaan doona shaqaalo badan imaan doonaan marka maxaa ladoo la yidhahda soo dhowaada waanay soo dhoweynaynaa waana ku mahadsantihiin maxaa lakasoo qaybgalkiina markaan dhahayo kabatalanka ka walaa anagoo kale hadda sida degmada meelay ku shaqayso xafiisyo ma haystaan golaha deegaanka toddoba iyo labaatan xubnood meelay ku shaqeeyaan ma haystaan waa ku kor kamsaheynaya karakamsiyaa la dhahay waxaan rabnaa world bangi iyo bangiga adduunka dhammaan in ay ka shaqeeyaan cid kasta oo deeqaha bixiyo ee hadda rajaynayo in ay magaciisii shaqaalaha rayidka ay u sameeyaan xafiisyadooda in annagana ay nagu darsadaan aan karakamsihaynaa karakamsiga waxaa la dhahay shabta ninkii dhiri jiraa fahmaayo sidaasaan waxaan rabnaa in loo fahmo muddadiisu kulunkan dareer iyo weliba lahakabandhigay aragti walku oo leh oo diiradda laka saaray muhiimadda isu dhismaha xafiiska shaqaalaha rayidka ee layi hirshabelle iyo kaalintoku ka eedan qeybaha shalduun ee bulshada